weli waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da galab wanaagsan dadkana dhegaysanayo ayaanu idin leenahay ugu yaraan afar ruux ayaa dhimatay shan kale oo ay dumar ku jiraanna dhaawacyo ayaa soo gaaray markii israsaaseen ay dhex martay dad dibadbax sameynayey oo kasoo horjeeda doorashooyinka dowladaha hoose oo ka socday degmada qardhaah ee gobolka karkaar ee maamul goboleedka puntland haddaba mid ka mid ah dadka deegaanka ee kasoo horjeeda qabsoomidda doorashooyinkan ayaa isagoo magaciisa qarinaya ammaanka awgeed wuxuu iga waramay sida ay wax u dhaceen saaka alaseydi waa waxaa soo galay magaalada ciidan xukuumaddu ay soo dirtay oo ay gelbinaya sanaaduuqdii lagu codayn lahaa iyo warqadihii lagu footeyn lahaa arrinka iyada ah waxaa ka warheray shacabka oo horey uga digay inaan la keenin gobolka karkaar iyaga oo isku raacay odayaashooda iyo waxgaradkoodu inaysan doorashadaanu aysan ka dhici karin gobolka karkaar arrinkaasi wuxuu sababay xabad in ay bilaabato oo nimankii ciidamadii weli sanaadiiqda ayaa shacabka xabad ku bilaabay shacabkiina qoliday soo gurteen laba gaari baa waxaa saarnaa bahlada lagu footeeyay iyo sanaaduuqda labadii gaari gaari kamida ciidamadii baa xoog ku kaxaystay gaarina shacabkii baa kala haray magarad kadib maxaa dhacay marka kadib waxaa dhacay walaal gaarigii sanaaduuqda saarnayd oo haray kii shacabku la haray maaha iyo ciidankii gelbinayay ayaa waxay la galeen saldhigga magaalada qardho kadibna shacabkii oo xabad ay qeyb dhibaata ku gaartay meeshii markii hore baabuurta lagu qabtay ayaa waxay uga kaga daba tageen saldhiggii bartamaha taasina waxay sababtay xabaddu inay badato oo meeshii lagu diriro ciidamo hore u deganaa saldhigga iyo ciidamadii gelbinayay sanaaduuqda ayaa isku isku kaashaday shacabkiina waa ay kusoo rogmadeen muddo hadii dagaalkii uu socday waxaa soo dhex galay aqoon-yahano iyo siyaasiyiin joogtay magaalada iyo waxgaradkii iyo nabadoonadii waxaana ay yidhaah ha la joojiyo xabadda dadkii shacabka ayay xabaddii ka joojiyeen waxay u galeen ciidankii saldhigga ku jiray waxaana ay ku amreen inay ka baxaanin magaalada waayahay adigu inteed ku sugnayd marka rabshadaasi iyo weliba mudaaharadyadu ay bilaabanayeen walaal waxaan ku sugnaa hotel alla aamin hortiisa oo xabaddii u horreysay ka bilaabatay oo baabuurta lagu qabsaday markii u horreysay ma garat dadka aad leedahay way dibadbaxayeen markii horeba way hubaysnaayeen soo sidaa maaha walaal dadkan rayidka ah xabadda markii lala dhacay kadib bay qoryuhu iyagu qoryaha gurteen ma garatay haye madii iyaga dhexdooda anigu ma aana jirin laakiinse waxaan u malinayaa sam qoryo wataa waa ay ku dhex jireen dad baa ku dhex jiray qoryo wata adigu xabad isu jawaabisa baa tini taasina waata sababtay labadii gaari oo sanaaduuqda saarnayd inay mid la haraanin ma garatay haye kadibna maxay sameeyeen markay sanduuqi la harayn taas hadday gaarigaa sanaaduuqda saarnayd ay la hareen gaarigii kale ayaa ciidanku xoog ku kaxaystay iyagoo xabadaynaya shacabkii dabadeedna waxay la galeen saldhigga hadday saldhigga la galeenna shacabkii oo gadoosan baa dib saldhiggii misnaa u weeraray shacabka hadduu saldhiggi u weeraray oo xabadii ka bilaabatay muddo haddii xabadii ka socotay oo labada dhinacba dhaawac iyo dhimasho ay ku timi dadka rayidkaa waxaan u malinayaa nin taraafig ahaa iyo xaggan inta ishaydu qabatay iyo nin shicib ah oo laamiga saldhigga xagga laamiga ka maraayey iyo shan qof oo rayid ah oo laba dumar tahay la dhaawacay ayaa ishaydu qabatay ma garatay e marka dhinaci kale ciidamadana maxaad kala socotaa ama aad arkaysa intaad meesha taagneed wax khasaaro soo gaaray ciida ciidamada waxaan raacayay markii odayaasha u tagayeen oo ay amraayeen oo yidhaahdeen ka baxa waxa aan markaas arkay laba laba askari oo meyd ah taliyihii watay ciidanka iyo nin ah staff layigu u ahaa iyo lix nin oo dhaawaca ma garan bal waxaad ka warantaa kadib markii madaxweynaha puntland uu ku dhawaaqay in doorashadii la joojiyey xaalka magaalada siduu isu rogay aada iyo aad waxa weeye magaalada joogadu waa u degay wadadii ciidamadii ku jiray saldhigga waxaa loo furay wado way ka baxeen ciidamadii kale oo shacabka ahaa si waxa lagu waxay ku noqdeen guryahoodii dadkiina waa lala hadlay oo waxaa la hadlay nabadoonada iyo cuqaasha iyo siyaasiyiinta gobolka magaalada joogay ma garatay maadaama aad ka mid tahay dadka magaalada qardho waxaa laga yaabaa in dadku ay isweydiinayaan waxa ay ku diidan yihiin in doorashooyinka deegaanada ay qabsoomaan puntland walaalay arrinkaas hadee waxa ay shacabku diidan yihiin waxa weeye ama doorashadan looga soo horjeedo waa wax waadixa oo cad in badanna aan ka maqlay siyaasiyiin iyo waxgarad ka hadlaysa idaacadaha oo dee minaha waxay noqonaysaa waxaad ogtahay ma kuu sheegaa sidii sharcigu ahaan jiray ma aysan waafaqsanaa aqoonsi ma laha goobjooga ka mida dadka ka soo horjeeda qabsoomidda doorashooyinka deegaanada dowladaha hoose ee puntland oo isagoo magaalada qardha jooga khadka telefoonka iigu warramaya goordhoweeto weli waxaynu ku guda jirnaa wararka ka imaanaya maamul goboleedka puntland madaxweynaha maamulka puntland cabdiraxmaan maxamed faroole ayaa ku dhawaaqay in la joojiyey doorashooyinkii golayaasha deegaanka oo lagu waday in maalinta beriya ay qabsoomaan guud ahaanba puntland kuwaasoo maanta ay harayeen rabshado iyo dagaallo ay dad ku dhinteen qaybo ka mida puntland wariyaha v o eda ee magaalada garowe nuux muuse barjeeb ayaa warbixintan goordhoweyto garowe kasoo diray madaxweynaha puntland cabdiraxmaan faroole oo kadib duurnimadii maanta saxaafadda kula hadlay xarunta madaxtooyada ayaa sheegay inay ku dhawaaqayaan inay joojiyeen doorashooyinkii deegaanka sababo badan oo madaxweynaha uu ku sheegay inay ku kalliftay aawadeed waxaan maanta idin sheegayaa go-aan adag oo aan gaaray eeaan ku dhawaaqayo anigoo ah madaxweynihii dowladda puntland markii aan la tashaday madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha golaha wakiilada golaha wasiirada guddiga nabadgelyada dad xubno badan ku leh bulshada rayidka ah guddoomiyaha guddiga ku-meel gaarka ah ee doorashooyinka waxaan go-aaminay in doorashooyinkii dhici lahaa shan iyo tobanka oo beri ah isniin ah puntland ka dhici lahaa dowladaha hoose aanu joojinay sababtuna waxay tahay markii aan qiimaynay mas-uuliyadda naga saaran xukuumad ahaan iyo madaxweyne ahaanba ilaalinta amniga xasiloonida iyo midnimada dalka reer puntland markii aan aragnay aan aqoonsaday in kooxo isu soo bahaysteen khalkhalgelinta deganaanshaha iyo waxyeelada midnimada puntland kuwaasoo ay ka mid yihiin kooxo argagixiso oo doonaya inay si xun uga faa'iidaystaan qabsoomidda doorashooyinka gulayaasha deegaanka ee puntland madaxweyne faroole ayaa hadalkiisa ku sheegay inay jiraan faragelinno badan oo diidan nidaamka doorashooyinka inay ka sii socdaan deegaanada puntland markii aan qiimaynay in qaswadayaal ama spoilers afka ingiriiska waxaa lagu yidhaahdo oo gudaha ah iyo khalkhalgeliyayaal dibadda laga soo gareeyey oo maalgelin lasoo siiyey oo lasoo abaabulay inay qayb burburina ka qaataan dowladda puntland iyo xasiloonideeda abuuraana isku dhac wakhtiga doorashooyinka oo degmooyinka uu ka dhacayo markii aan aqoonsannay ama aan aqoonsaday khatar ku imaan karta amniga nabadgelyada iyo xasilada dadka reer puntland oo annagu aan mas-uulka nahay oo hogaanka u nahay markaan qiimaynay himilooyinka dadka reer puntland oo dowladda wanaagga iyo nabadda iyo cadaaladda intaasoo dhan markaan tixgelinay intaasoo go-aanana iyo wadatashin aan samaynay dowladda puntland waxay si rasmi ah u joojisay maanta oo afar iyo tobanka bishu tahay doorashooyinkii deegaanka oo dhici lahaa birito shan iyo tobanka juulaay iyadoo la qaatay go-aankan adag puntland ayaa sidoo kale sheegtay inaysan ka laaban oo ay sii wadi doonaan mowqifkooda nidaamka xisbiyada badan ee muddo ay ku howlanaayeen waxaana madaxweynaha puntland ugu mahad celiyey hay-adihii caalamiga ee dadaalkaas gacanta ka geystay dhanka dadweynaha ayuu madaxweyne faroole ugu baaqay in nabadda iyo xasiloonida dalka ay adkeeyaan dowladda puntland waxay ugu yeeraysaa dadka reer puntland anigoo madaxdii ahna ugu yeerayaa inay dhowraan nabadooda ay jecel yihiin waxaad mahadad u celinaysaa ciidamada amniga oo u taagan oo heegan u ah difaaca dalkooda oo ka hortegaya cid kastoo doonaysa inay khalkhalgeliso dhinac kasta wax ka timaado waxaana ku bogaadinayaa oo ku boorinayaa inay meel gacnaha iskuda qabsadaan oo ay midnimadooda iyo xasilinooda ilaaliyaan iyagoo garowsanaya ama aqoonsanaya cadowgooda iyo khatarta lagu yahay amnigooda iyo deganaanshahooda iyo barwaaqadooda iyo baraarahooda ilaa hadda ay kusoo dhaqmaayeen ciddii khatar ku ahna ay meel lagu soo wada jeersadaan ama ha ahaadeen kuwa gudaha ama ha ahaadeen kuwa dibadda oo la wada garanayo o la aqoonsanayo
hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aadaya xilli saakay magaalada qardho uu ka dhacay dagaal sababay dhimashada ilaa afar qof iyo dhaawaca dad kale kadib markii ciidamada dowladda ee loogu talagalay sugidda nabadgelyada doorashooyinka ay ka hortageen dad hubaysan qaybo ka mid a gobolka mudug ayaa iyagana sheegaya in lagu gubay sanaadiiq qaybtooda ku socday xarumo fogfog waxaana dhammaan arrimahaasi ay muujinayaan in dadka qaybtood ay ka soo horjeedaan nidaamka xisbiyada nuux muuse birjeeb v o a garowe dhinaca kalena siyaasiyiinta mucaaradka kuwa madaxweynaha maamul goboleedka puntland ayaa ka hadlay mowqifkooda ku aadan dib u dhigista doorashooyinka golaha deegaanka iyo qalaalaasaha ka dhacay magaalada qardho jenaraal cabdulaahi siciid samataroo ka mida siyaasiyiintaasi ayaa magaalada london kala soo xiriiray idaacadda v o a khadka telefoonka ayaan ku horaystay waxaanan marka hore weydiiyey sida uu arkayo hadalka madaxweyne faroole ee dib u dhigista doorashooyinka golaha deegaanka bismillahi raxmaan marka ugu horreysa intaan hadalkiisa ka jawaabin waxaan u tacsiiyeynayaa dadkii dhibaatada kusoo gaartay kuwa ku dhintay maantay qardho ku dhintay afarta inan oo ku dhintay dhinac kasta ha ka tirsanaadeen oo puntlandiasa reer puntlandia kuwa ku dhintay gaalkacyo kuwa ku dhintay meelaha kale kuwa dhibaatooyinka soo gaareen dhammaantood horta waxaan rabaa inaan tacsi u diro anigoo ku hadlaya magaca golaha samata bixinta puntland haddaan dib ugu soo noqdo hadalkiisi waxa weeye hadalkan hadda wax macnaa u leeyahay ma jiraan sababta waxa weeye ilaa muddaa la qaylinayay cid aan la hadlina ma jirin annagu waa u sheegnay dadkao dhan baa la hadlay waxaanu hirgeli maayaan baa layidhi meeshaan axsaaba ka hirgeli maayaan axsaabtuna axsaab jira maahayn waa axsaab joogjoog oo isaga uu samaystay bay ahaayeen dadkana lama khasbi karo marka inayn hirgelin waa la ogaa waxaanu hadda leeyahay waa joojiyeenaa de hadda dan baa ku khaliftay sababta waxa weye dadkii markay dhinteen iska soo taageen waxa weye waa ku khasban yahay markaa maaragtay inuu maarata xoogaa ka noqdo waana la filayay midaasi yarsaa inay u dhacdo waan gartay laakiin bal mucaaradku inayna ahayn inay ku khasbaan madaxweyne faroole inuu joojiyo hanaankan doorashada wax kaloo ay ku taageereeni miyay jirta meeshan waxa weeye wax haba yaraatee anagu dimuqraadiyadda waa ogolahay laakiin dimuqraadiyadda kama jirto puntland saxaafaddu ma shaqaynayso meeshan waxaa ka yaala caburis baa jira rukumadii ka horreeya lama samayn dadkan deegaamadan xuduud looma kama samayn looma samayn muxuu ahaa teesare dadku ma laha oo i d ma laha ma laha tiro tiradooda lama yaqaan waxaa la gaaray heer la yidhaaho intaasba looma baahna rukumadii hataa looma baahna dadku inay bunt dadka electionka hadda samaynayo oo laleeyahay waxay samaynayaan munisiibiyada waxa la gaaray in la yidhaaho cid kastaa samayn ka dha looma baahna mexuu ahaa idkarin haystaan looma baahna waxaas waxa garan ka dha waxaasoo dhan waxa weye marka feeg waa halaygu shubo weye sanaadiqda axsaabteeda haloo wooteeyo weye dadkuna waxa weye dad wax bisil weeye oo dee muddo maaragtay dawlada ku noolaayo oo garan kara weye marka waa diidan dadka waa la diiday waan gartay madaxweynuhu waxa uu sheegay in weli maamulkiisu uu ku taagan yahay hanaankii lagaga bixi lahaa ka hadda lagu jiro ee loogu gudbi lahaa ka xisbiyada badan islamarkaana uu samayn doono wakhtigii ku habboon maadaama uu dib u dhigay oo uu garowsaday khatarta jirta siduu hadalkiisa maanta ku sheegay ma ku taageeraysaan adaatiin mucaaradka maya adeer waxaa anagu hal sano muddadiisii waxa weye waa dhamaatay afar sano ilaa afar sano waa dhamaatay hadda lix sano oo aq lix bilood oo xaqdaraac buu ku fadhiyaa oo aan la siin soo ma garan waxaan kula talinaynaa waxa weye dalku waa burburayaa intaad gaarsiin kada waa gaarsiisay kusub dalka waxa weeye wareeji waxaa lagugu dhiibay mas-uuliyad baa lagu dhiibay mas-uuliyadda lagu dhiibay wanaag kusoo wareeji baan leenahay xasaabtan iyo waxaana ku barbarsuganaysan mid soconaysa maaha waan gartay ugu dambayntii madaxweynuhu nabad buu ku baaqay oo wuxuu ihi nabad baan ugu yeedhayaa dadka doonaya in puntland ay wanaaggii kusii socoto marka hadalkaaga iminka waxaa laga dhadhansanayaa hawshan nidaamka xisbiyada badan waa la samaynaya laakiin waxaa la samaynayaa farool oo ka maqan
adeer puntland maanta waxay u baahan tahay badbaadi u bahan tahay annaga waxba dooni mayno iyada in la badbaadiyaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay goboladeedii hadda puntland ka gobolada ka maqan in loo soo celiyaa loo baahan yahay waxay u baahan tahay election uma baahna waxay u baahan tahay shirweyne in loo qabto oo puntland la heshiisiiyo oo dadka puntland horey u dhistay inay dib loogu yeero oo ay isu yimaadaan oo ay markaas iyagu puntland ka taliyaan baa loo baahan yahay maanta marka anagu ma diidan xoogna maaha waxaan rabnaa aan leenahay aan leenahay puntland nabadeeda anagu ka shaqeynayna haddana nabadeedan ka shaqeynaynaa cabdiraxmaan isagaa laga rabaa inuu ogolaado wixii macquulka ah waxa weeye puntland kusoo celi sooma ma soconayaan adiga waxa weye afar sanaad lahayd sanad baad hadda mhadda jooganaysaa waxa weye ma soconayaan axsaabi kusoo celi dadka isimadu waxay kuleeyihin iyaga ayaa u ahaa marjacii loo noqon iyaga ahaa iyagana umadii waxaan kuleeyahay hadda mas-uuliyad daradan ka timi meesha waxbay kuleeyihiin dhinacooda waxbay ka qaadanayaan sababta waxa weye intaasaan uga degayn aan lahayn wax ka qabto way ka aamuseen way ka aamuseen haddana si wanaag bisha augusto labaatankeeda shir bay ku leeyihiin qardho waxaanu ka codsanaynaa oaan ku adkaynana isimada war isimow marka waxa weye mas-uuliyaddiina la soo noqdo waa ujeedaan xaaladdu meeshay taagan tahay kaasi waxau ahaa jenaraal cabdulaahi siciid samatar oo ka mid a siyaasiyiinta puntland oo nagala soo xiriiray magaalada london waxa uu ka jawaabayey hadalkii madaxweynaha puntland cabdiraxmaan maxamed faroole